Maamulka Isbitaalka Dhimirka Todorxabeeb ee magaalada Cadaadoo ayaa bilaabay olole caafimaad oo lagu daweynayo dadka qaba xanuunada dhimirka. Ololahan ayaa waxaa lagu daweyn doonaa bukaanno badan oo qaba xanuunada dhimirka kuwaasi oo ku nool gobollada dhexe ee dalka. Dr Abdiraxmaan Cali Cawaale Todorxabeeb, oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta xanuunada dhimirka, ayaa ka warbixiyay ololahan.
degmada Cadaadoo. Runtii waa xusid mudan. kow iyo labaatankii Meey laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii xaruntii ugu horreysay ee Xabeeb Psychiatric and Rehabilitation Hospital aan ka furnay degmada Cadaadoo. Nasiib wanaag kuma aan khaldanayn xaruntaasi waxaa ka faa'iidaystay bukaanno gaarayo ilaa sagaal boqol oo bukaan oo laga kala keenay diriraba jigjiga ilaa somalilan puntland way ka faa'iidaysteen waxaan ogeysiinayaa marka Een, walaalaha soomaaliyeed ee bukaanada xanuunka dhimirka iyo neerfahaba la nool ee ku sugan hadday tahay etoobiya somalilan puntland galgaduud iyo beledweyne hiiraan doctor xabeeb wuu soo rogaal celiyey waxaan rajaynayaa inaan muddo bil ah halkan ka shaqayn doono diyaar iyo diyaar u nahay Maamulaha Isbitaalka Dhimirka Todorxabeeb ee magaalada Cadaadoo, Dr Shariif Fagaase, ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan ololahan caafimaad.
Een, doctoorkana waa u mahad celinaynaa maadaama uu deegaankii ku soo noqday een, hadda ka horna in badan uu ku soo noqnoqday een, dad badina- dad badanna uu ka faa'iidaystay een, ilaahayna ku caafiyey een, mar kale maantay een, shanta bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo shan ayaan ku soo dhoweynay degmada Cadaado marka dadkana waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan muddo ayuu joogi doonaa dhakhtarku Ololahan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshooyin badan oo la dhiban xanuunada dhimirka kuwaasi oo aan awoodin inay tagaan goobaha lagula tacaalo xanuunadani.